بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال المؤلف رحمه الله الرابع اللفيف waxaan kusoo dhex jirnay muctalka muctalka mualifku wuxuu noo soo sheegay inuu yahay afar qaybood qeybta koowaad wuxuu ahaa almithaal oo loola jeedo muctallulfaa ama bilwaaw ha ahaado sida wacda ama bilyaa ha ahaado sida yasara nooca labaadna wuxuu ahaa alajwaf oo loola jeedo muctallul cayn ama bilwaaw ha ahaado sida qaala ama bilyaa ha ahaado sida baaca midka saddexaadna wuxuu ahaa annaaqis oo loola jeedo muctallul laam ama bilwaaw ha ahaado sida khazaa ama bilyaa ha ahaado sida ramaa midka afaraad wuxuu yidhi waa allafiif wa huwa lafiifkuna qismaani waa laba qaybood lafiifka waxaa loola jeedaa ficil laba xarfu cillo ay ku kulmeen ficilka hal xarfu cillo hadduu ku jiro awalkana uu uga jiro mithaal baa la yidhaahdaa haddii caynta uu uga jirana ajwaf baa la yidhaahdaa haddii laamta uga jirana naaqis baa la yidhaahdaa haddii laakiin laba xarfu cillo ay kulmaan waxaa loo yaqaanaa allafiif sababtoo ah labadoodu markaa way isku duubmaayaan lafiifkuna meeshaasuu ka yimid wa huwa lafiifku qismaani waa laba qaybood mafruuqun wa maqruun lafiif mafruuq ah iyo lafiif maqruun ah mafruuq waxaa loola jeedaa ficilka laba xarfu cillo ay ku jiraan laakiin labada xarfu cillo xaraf kale uu u dhexeeyo oo saxiix ah mafruuqna maxaa loogu magacaabay sababta oo ah xarafkan saxiixa ah ayaa wuxuu kala farqiyey oo uu kala fasliyey labadii xarfu cillo maqruunkana waxaa loola jeedaa ficilka laba xarfu cillo ay ku jiraan labadaas xarfu cillo oo isku xiga maqruunna waxaa loogu magacaabay labada xarfu cillo way isku dhegan yihiin oo faasil uma dhexeeyo wuxuu yidhi haddaba falmafruuqu ay fallafiifu lmafruuq lafiifka mafruuqa la yihaahdo huwa isagu maa waa ficilka faa-uhu wa laamuhu fa-diisa iyo laamtiisu min xuruufi lcilati xuruufu cillaha ay ka mid yihiin lafiifka mafruuqa ah faa-ul kelimahana xarfu cilaa ka galay laamu kelimahana xarfu cilaa ka galay cayntiina xaraf saxiixaha ku jira labadii xarfu cillo oo midna bilowga u yaallo midna dhammaadka uu yaallo waxaa u dhexeeya xaraf saxiix ah saas daraaddeed baa mafruuq loogu magacaabay ilaan asagaa kala farqiyey labadii xarfu cillee tusaaluu ku siiyey wuxuu ku yidhi naxwu waqaa wuu ilaaliyey ama wuu dhowray oo kale waqaa laba xarfu cillo ayaa ku jira waa wawda iyo alifta oo ya kasoo gandoontay ilaan asalkiisii waqaya ayuu ahaa oo min alwiqaayati baa laga keenay haddaba waxaan leenahay waa lafiif mafruuq ah sababta oo ah wawda oo faa-ul kelimo ah iyo aliftan ya-da kasoo gandoontay oo laamul kelimaha ah xaraf saxiixa ah u dhexeeye labadoodu iskuma dhegana xarafkaas saxiixa ah oo qaafka ah ayaa labadoodii kala farqiyey wafaana waa la mid oo ah wuu oofiyey labada xarfu cillo oo wawda iyo alifta oo iyaduna kasoo gadoontay ya-da labadaas xarfu cillo waxaa u dhexeeya xaraf saxiixa oo fa-da ah saas daraaddeed waa mafruuq wa huwa lafiifka mafruuqa ah biictibaari awalihi xagga hore marka laga fiiriyo kal mithaali mithaalkuu la mid yahay wuxuu meeshan kaaga sheegaa xugunka uu leeyahay lafiifka mafruuqa ah markii uu kuusoo qeexay oo uu kuusoo tacriifiyey kabacdi wuxuu ku leeyahay xagga hore mithaalka ayuu kala mid yahay wa biictibaari aakhirihi wa biictibaari aakhirihi meesha dambe marka laga fiiriyana ka naaqisi naaqisku la mid yahay marka awalkana mithaaluu ka yahay aakhirkana naaqisuu ka yahay fataqulu fi lmudaarici mudaarica waxaa leedahay yaqii baa leedahay waqaa wuu dhowray yaqii ayaad leedahay haddaba yaqii la soco faa-ulkelimihii oo wawda ahayd way xadfan tahay sida wacada oo mithaal ah waawdeeda loo xadfo marka mudaarica la joogo oo yacidu loo yidhaahdo ayaa tanna yaqii la leeyahay asalkeediina wuxuu ahaa yawqii waawdii saakinada ahayd ayaa waxay dhacday beyna yaa-in maftuuxatin wa kasratin laasima fa xudifat haddaba mihaalkuu la mid yahay soo uma jeedid yaqii waxay la mid tahay yacidu oo ah wacada mudaariceeda waana mithaal yafiina waa la mid asalkeeda yawfii bay ahayd waawdii iyadoo saakina abaa waxay dhacday beyna yaa-in maftuuxatin wa kasratin laasima fa xudifat lilistidqaali biha culayska laga dareemay darteed baa waawda loo jaray waawdaas la jaray oo yaqii iyo yafii ka jarana waa faa-ulkelimihii yaqii iyo yafii wasankoodu wuxuu yahay yacilu wa fil amri ficilka marna waxaa leedahay qih wa fih ayaa leedahay ficilka amar ee mithaalka cid ayaan dhihi jirnay sooma ahayn waxaa noo soo hari jiray caynta iyo laamta faa-ul kelimahana waxaa loo jari jiray haddee ficilka amar wuxuu tabac u yahay ficilka mudaaric ficilka mudaaric haddii faa-ul kelimihii la jaray ficilka amarna faa-ul kelimaha waa in la jaro saas daraaddeed cid baa la dhihi jiray laakiin midkaan marka faa-ul kelimihiisa la jaro tabacan lilmudaarici haddana laamulkelimihiisa waa la jaraa oo sababta laamulkelimaha loo jaraa maxay tahay laamulkelimaha waxa loo jaraa ficilka amar hadduu muctalul aakhir yahay waxaa lagu bineeyaa xadfu xarfi lcila sida ikhsha uqzu irmi oo kale naaqiska bacdamaa xagga dambe uu kala mid yahay oo khazaa iyo ramaa iyo dacaa uu xagga dambe kala mid yahay kuwaasna ficilkooda amar laamtooda la jari jiray isagana laamtiisa waa in la jaro ficilka amar marka la joogo saas daraaddeed waxaa leedahay qih ayaa leedahay waxaa kuu soo haray qaaftii oo caynulkelimaha ahayd faa-ulkelimihiina waa la jaray sababta oo ah mithaalkaba waa laga jari jiray laamulkelimihiina waa la jaray sababtoo naaqiska waa laga jari jiray cayntii keliyaha kuu soo hartay haddaba cayntaas kuu soo hartay haddii aa waslido keligeed ayaad ku dhawaaqay waxaa leedahay qi yaa zaydu ayaa leedahay qi yaa zaydu qi wasankeedu waa ci haddii laakiin aad ku istaagi oo wax kaloo ka dambeeyo aad ku xidhiirido aysan jirin haa-u sagti inaad la imaata waa waajib oo waxaa leedahay qih ayaad leedahay haa-u sagti baa la imaanee qih waa fih ayaa leedahay wasankooduna waa cih bixadfi faa-ihi fa-diisa iyadoo la jaray oo ah waa-ulkelimihii waqaa iyo wafaa bixadfi faa-ihi fa-diisa oo la jaray oo ah waawdii faa-ulkelimaha ahayd ilaan asalkeedii waqaa iyo wafaa buu ahaaye tabacan ayadoo la raaca lixadfiha lixadfi lixadfiha tabacan ayadoo la raaca lixadfiha lixadfi faa-ihi fa-diisa jaritaankeeda filmudaarici lagu jaray wuxuu leeyahay qih iyo fih fa-doodu waa jaran tahay sababta loo jaraana waxay tahay ficilka amar wuxuu ka yimaadaa mudaarica mudaariciina faa-ulkelimuhu way ku jarneed liwuquuciha beyna yaa-in maftuuxatin wa kasratin laasima maca xadfi laamihi laamtiisana waa la jaraa isagana oo ah aliftii u dambeyday ee kasoo gadoontay ya-da libinaa'ihi cala alxadfi maxaa yeelay wuxuu ku binaysan yahay xadfu xarfi ilcila ilan waa naaqis xagga dambe naaqisku kali mid yahay taquulu waxaa leedahay qih yaa zaydu zaydow ilaali ayaa leedahay wasankiisuna waa cih caynulkelimihii keliyaha kuu joogta qiyaa yaa zaydaani labada zaydow ilaaliya ayaad leedahay qiyaa wasankeedu waa cilaa laamulkelimihii xadfi maydid sababta oo ah mar haddii alifu tatniya xagga dambe ah ka raacido mabniyun calaa xadfi xarfil cila ma aha saas daraaddeed aliftu waa kuu jooge ee haddii alifu tatniya xagga dambe uu ka raaco waa mabniyun calaa xadfi nuun aliftaanna waxaa ka horeeya waa inuu maftuux yahay sidaas daraaddeed baa ya-da loo fatxiyey qiyaa wasankeedu waa cilaa quu yaa zayduuna quu yaa zayduuna zaydyaalow ilaaliya quu waa calaa wasni cuu caynilkelimihii keliya ayaa kuu joogtaa wasankeeduna waa cuu waawdaas meesha ku taallana waa faacilkii qii yaa hindu hindooy ilaali wasankeeduna waa ci caynulkelimihii baa ku joogta ya-da meeshaas ku taallana waa faacilkii inkastoo quu iyo qii ay yihiin mabniyun calaa xadfi nuun haddana wawda quu laga jaray oo laamulkelimaha ah iltiqaa-u saakinayn darteed baa loo jaray qiina waa sidoo kale asalkeedii qiyi bay ahayd waa la cuslaystay iltiqaa-u saakinayn baa marka dambe imaanaa saas daraaddeed baa loo jaraa nuunu niswaha markaa la xiriiridan waxaa leedahay qiina yaa niswatu dumarow ilaaliya laamulkelimihii waa kuu joogtaa qiina waa calaa wasni cilna wlmaqruunu maqruunka ay wlafiifu lmaqruunu lafiifka maqruunka huwa asagu maa caynuhu walaamuhu xarfaa cila waa wixii cayntiisa iyo laamtiisu laba laba xarfu cilo ay noqdaan waa wixii cayntiisa iyo laamtiisu laba xarfu cilo ay noqdaan lafiifka waxaan usoo qaybinay laba qaybood mafruuq iyo maqruun mafruuqa waa soo sheegnay xarfu cilana faa-ul kelimuhu ku jiraa xarfu cilahana laamtuu ku jiraa oo labadoodu ma xiriirsana lafiifka maqruunkaa laakiin labada xarfu cilo way xiriirsan yihiin oo looma dhexeeyo midna cayntuu ku jiraa midna laamtuu ku jiraa tusaale ahaan tawaa oo ah wuu duubay tawaa labada xarfu cilo midna waawda uu yahay midna alifta munqalibada ah uu yahay labadoodu waa isku xigaan nawaana waa la mid waa niyeystay wawda iyo alifta munqalibada labadoodu waa isku xigaan oo looma dhexeeyo lafiif maqruun ayaa la yidhaahdaa wa xukmuhu xukunkiisa lafiifka maqruunka ah ka naaqisi mithlu naaqisi naaqisku la mid yahay fii jamiici tasarufaatihi isrogrogiisa oo dhan wuxuu leeyahay lafiifka maqruunka ah sida naaqiska ula dhaqanto ayaad ula dhaqmee naaqiskana waa soo marnayo waa midka xarfu cilaha laamta uga jiro midkaana xarfu cilihii laamta uga jiraa hase ahaatee hal xarfu cilaha kusoo kordhay oo caynta galay isnaadu lficli lidamiiri ficilka oo damiirka loo tiiriyo yatasarafu lmaadi ficilka maadiga waa tasarufaa waa isrogrogaa biictibaari itisaali damiiri rafci bihi marka laga fiiriyo damiir marfuuca inuu asaga la xiriirsaday marka laga fiiriyo ilaa halaathata cashara wajhan wuxuu isu rogrogaa saddex iyo toban weji ayuu leeyahay ficilka maadiga ah damiir marfuuc ah markuu la xiriirsado saddex iyo toban weji ayuu leeyahay laba waxaa iskale mutakalimka shanna waxaa iskale mukhaatabka lixna waxaa iskale qaa'ibka marka qaa'ibka shan uu leeyahay aan dhihi jirnay laakiin alxabaa lagu daraa ilan markaas musanaha ama mudakar ha ahaade ama muanas ha ahaadee facalaa ayaa la sii jiray laakiin marka xaqiiqa ahaanta la fiiriyo facalaa musanaha mudakarka oo qaa'ibka iskale hadduu muanas yahana facalataa ayaad leedahay meeshaas marka waxaa kasoo baxee lix iyo mukhaadabka oo shan ah iyo labo oo mutakalimka ah waa saddex iyo toban weji isnaani labo lilmutakalim ayaa iskale naxu nasartu wa nasarnaa labadaas wa khamsatun shanna lilmukhaatab ayaa iskale naxu nasarta nasarti nasartumaa nasartum nasartunna wa sitatun lixna lilgaa'ib ayaa iskale naxu nasara nasaraa oo ah labada nin oo maqan nasarata nasaruu nimanka maqan nasarat gabadha maqan nasarata labada gabdhood oo maqan nasarna gabdhaha maqan waa u heliyeen wakada almudaaricu mudaariciina waa la mid asna wuxuu leeyahay saddex iyo toban weji naxw tusaale ahaan ansuru nansuru labadaas waxaa iska leh mutakalimka tansuru yaa zayd tansuraani yaa zaydaani ow yaa hindaani tansuruuna tansuriina tansurna intaasna waxaa iska leh mukhaatabka yansuru yansuraani yansuruuna intaas waxaa iska leh qaa'ibka oo mudakar ah midka horena waa mufradkan labaadna waa musanekan saddexaadna waa jamac hindun gabadha hinda la yidhaahda tansuru alhindaani labada hindo tansuraani anniswatu dumarka yansurna saddexdaasna waxaa iska leh qaa'ib oo muanas ah mufrad iyo musane iyo jamac wa mithluhu waxaa lamida ficilkaas almabniyu lilmajhuul ayaa lamid ah intaan soo sheegnay hadda waxay ahaayeen almabni lilmacluum almabni lilmajhuul haddaa ka dhigtana asna saddex iyo tobankaasa kaaga imaanaya wayatasarafu lamru amarkii wuxuu isu rogroga ilaa khamsatin shan ficilka amarna shan qaybood buu leeyahay shanta qayboodna waxay ka imaanayeen laba waxaa iskale jamca kaasoo horjeeda labana waxaa iskale mufradka kaasoo horjeeda oo loooo loo kala qaadaa oo loo kala qaadaa mudakar iyo muanas halna waxaa iskale musanaha musanaha marka ama mudakar ha ahaado ama muanas ha ahaade hal lafdiyuu leeyahay ifcalaa ayaad leedahay sawaaun kaana mudakaran oo muanahan wayatasarafu lamru ilaa khamsati naxwi unsur unsuraa unsuraadaas marka wuxuu ka dhexeeyaa mudakarkii iyo muanadkii unsuruu waxaa iskale mudakarka unsuriina waxaa iskale gabadha mufradada ah unsurnana waxaa iskale jamaca muanadka ayaa iskale wallahu aclam